Xildhibaanka Bariga Ismaamulka Wajeer Qaren Aadan Daawud ayaa maanta waxa uu bulshada Wajeer ku wareejiyay gaari ambalaas oo loogu talagalay in meydka lagu qaado. Gaarigani ayaa lagu wareejiyay culimada Wajeer iyadoo uu noqonayo gaarigii labaad oo uu culimada ku wareejiyo, ayna ka horeysay gaari dawcadda ay xilligan adeegsato ama dacwada loogu talagalay oo isna sidoo kale gaari Land Cruiser ama cabdibile ah. Culimada Wajeer ayaa markii ay gaariga la wareegeen waxa ay duco iyo ammaan isugu dareen mudanaha Bariga Ismaamulka Wajeer iyagoona madaxda kale ugu baaqeen inay ku daydaan Qaren Aadan Daawud xildhibaanka Bariga Ismaamulka Wajeer.
meeshaan waxaan iskugu imaadnay mahadnaq aan u mahadnaqayna walaalkeen muxushmuwa aadan daawuud oo m b wajeer ah khaasatan m b wajeer este ah sababta loogu mahadnaqaana waxaan aragnay oon la kulannay oon gacanta ku haynaa in aas diinta islaamka aas u kaalmeey sababahaas ugu kaalmeeyna ay tahay mar hadda laba sano laga joogo oo markii soo galayba dhaqso ah gaari laankaruusul ah oo mikrofanyayaalkiisa alaabihiisa dariifihiisa wata yaas culummada wajeer ku sadaqaystay oos gacanta u geli oo dacwada islaamka ka geeska gees wajeer county ha lagu fidayaas dhah khayr allaha siiya horyaa loogu dacooyey haddana waxaas keenay gaari kale laankaruusul ah oo ambalaas ah oos ugu see ugu soo tirigalay meydka in lagu qaada alaabta meydka lagu qaadaay meesha la dhigayna diyaar oo uurkiisa ay yeelaan oo qof kasta oo wajeer ku dhex dhintay ama isbitaalka ha ku dhinta ama cid ha ku dhinta loo imaadaa xafiiska c d f ta loogu imaadaa oo laga qaadana oo diyaar u ah oon dadka lagu dhibaynin dariifo lacag aan laga rabin dhiins oo lagu shuba aan laga rabin oo sadaqa oo sidaas waa wax weyne badan oon ugu mahadinayna oon ugu dacooynayna adduumi aakharaba north eastern waxaan ka war haynaa nin la yidhaahaa aadan barre ducaale inuu aad iyo aad diinta wax ugu qabtay dhinaca gaarisa ninkii labaad oo maanta diintan wax u qaban hayana ninkaan eit inuu yahan arkaynaa khayr allaha siiyo waxaa loo baahan yahay dadka culummada iyo dadka waxgaradka ah iyo dadka caqliga leh ninkaas hawsha uu qabtay waan arkaynaa wax muuqdo waaya gaari dacwada lagu fuliyo oo alaabtii dacwada lagu faafin lahay ay saaran tahay iyo mar hore bixiy laba sano ka hor uu keenay khayr allaha siiyo oo shaqo badan looga qabtay magaaladan aan joogno iyo macnaha bannaankeedaba haddana wuxuu keenay gaarigii meydka lagu qaadi lahaa inta macnaha magaaladan uu ka qaadi kara macnaha oo tabartiisa ee macnaha inuu ku talagalay macnaha in lagu qaado meydka marka waxaan u sheegaynaa dadka jooga magaaladan iyo gaarasheeda waxay dadka la xarbiyaan mar walba inay dadka qabiilku doortaan ay wax la xarbiyaan qabiilka laysku doorana qiimo ma laha ninka tayadiisaa lagu doortaa waxaan leenahay dadka aqliga leh ha lagu doorto ninkaasayta diintiisa iyo waxa uu sameey ha loogu soo dhowaado ha lagu doorto aan le aniga maxaa jira waxaan la ordaynaa annaga soomaali haddaan nahay reer hebel aan nahay iyo ciisaan maqnaay iyo balaayan la wareeganaynaa war ninkaasayta hawsha u qabtay nin noo qabtay ma jira haddii aan nahay muslimiinta gooni ahaan culummada culummada waxaan rabnaa inay midowda magaaladan iyo bannaankeeda joogaan inay ka midowda ninkaas diinta wax taray oo qiimaha leh oo dacwada islaamka u taagan inaan garab istaagnaa loo baahan yahay marka waa sunno fiican oo wanaagsan ayuu jideeyey inta kalena inay ku dayata inta kaleo madaxda hoola tilmaamay waa in ayagana ay arrintaas iyadaa ah khayrkaas ay ku daydaan waxaan markaan leenaha walaalkeen waan u ducaynaynaa ilaahay miisaadka xasanaadkiisa maalinta qiyaam maalinta aad ay shidida u jirto khayrkan uu bixi inuu ilaahay miisaankiisa uga kaba baaqa markaan u diray waxay tahay madaxda siyaasiyiinta ah inay ninkan walaalkan ku daydaan oo dayashadaa wanaagsan ay ugu daydaan gaadhigan kolley waa inuu meyd qadalo u tirigala wax laga yaaba maalintii afar iyo saddex ruux inay dhintaan oo ku filnaan waayo sidaa daraaddeed waxaan codsanaynaa almasiid in la kordhiyo oo rag kale ay ku daydaan oo maaragta khayr allahasi ninkaa lala tartamo si kastaba ha noqotee gaarigani ayaa noqon doona mid u adeego bulshada wajeer oo marka uu qof geeriyoodana meydka qofka lagu gaarsiin doono goobaha qabuuraha ee wajeer iyo nabaaxigeeda cabdiraxmaan mucaawiye warbaahinta sta ismaamulka wajeer